فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysada idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobada insha allah caawaad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah sarkaal miina baara ahay oo miina cadadaysay lix iyo toban askari oo kenyaati ah oo dhimasho iyo dhaawaca ku noqday weerar ka dhacay dhulka soomaaliyeed ee kenya ay gumaysato muqdisho oo qarxiis dabajoog oo khasaare sababay ay ka dhaceen iyo guddoomiyaha degmada yaaqshiid oo sigtay odayaasha shabeellaha hoose oo dowladdiini ah loo qabtay qaybta labaad ee waraysi aanu la yeelnay sarkaal ka qayb galay dagaalkii soomaaliya iyo itoobiya dhex maray dhowr iyo afartan sano ka hor sidee buu u arkaa maamulada soomaaliya iminka ka jira ee danaha itoobiya iyo danaha shisheeyaha kale ka shaqaynaya asiga ayaa ka jawaabaya sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan insha allah walaayadda islaamiga ee galguduud oo kulan la yeelatay odayaasha habar aji oo ka tirsan cayr iyo dowlad diin ah oo loo qabtay u diyaar garooba dhegsayaal barnaamijka dhuxa wareysada oo faahfaahs فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي
xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa waxay qarax ku dishay sarkaal ka tirsana dowladda federaalka ah sarkaalkan ayaa wuxuu ahaa miina baare laakiin miinadii uu raadinayey ayaa asiga qudhiisa cadcad ka dhigtay sarkaalkan oo magaciisa lagu soo gaabiyey xasan ayaa qaraxu wuxuu ku haleelay inta u dhexaysa owdheegle iyo beriire oo ka wada tirsan gobolka shabeellaha hoose gobolka shabeellaha hoose waxa uu ka mid yahay meelaha ay ka dhacaan weerarada isugu jira qaraxyada iyo weerarada foolka foolka kuwaas oo lala beegsado dowladda federaalka ah iyo weliba ciidamada shisheeye ee iskaashanayaan magaalada muqdisho maanta iyo xalayba waxaa ka dhacay qaraxyo isdabajoog ah kuwaas oo ka dhan ah dowladda federaalka ah iskoyska sanca ee magaalada muqdisho maanta waxaa qarax lagula beegsaday guddoomiyaha degmada yaakshiid ee gobolka banaadir ka tirsan wararku waxay sheegayaan in guddoomiyuhu qaraxaasi dirqi kaga badbaaday laakiinse hal askari oo ka mid ahaa ilaaladiisa uu ku dhaawacmay xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa waxay sheegatay mas-uuliyadda qaraxa lala beegsaday guddoomiyaha degmada yaakshiid xalay ayay ahayd markii qaraxyo isdabajooga oo tiro badan ay ka dhaceen degmooyin ka wada tirsan gobolka banaadir oo ay ka mid yihiin kaaraan wardhigley daynile iyo howlwadaag in ka badan laba iyo toban askari oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa dhimasho iyo dhaawac waxay ku noqdeen qaraxyada xiriirka ah ee xalay ka dhacay magaalada muqdisho lix askari oo kenyaati ah ayaa dhintay toban kalena waa ay dhaawacmeen ka gadaal markii xarakada shabaabul mujaahidiin weerar ay ka fulisay deegaan ka tirsan dhulka soomaalida ee kenya ay gumaysato weerarkan ayaa ka dhacay yumbis oo laga maamulo gaarisa waxaa lagu warramayaa in gaadiid ay isticmaalayeen ciidamada kenya halkaasi lagu gubay weerarkan qorshaysan ee lagu laayay kenyaatiga ayaa waxa uu fariin adag u diray ciidamada kale ee kenya waxayna keebla yurur ku yihiin dhufisyada ay ku jiraan amaba fariisimaha ay leeyihiin iyaga oo ka baqaya in xarakada shabaabul mujaahidiin iyagana ay soo weerarto oo ay cagta mariso sidii saaxiibadood ku dhacday oo kale dhulka muslimiinta ee kenya ay gumaysato waxaa sanadihii iyo bilihii lasoo dhaafay ka dhacayay weeraro isdabajoog ah kuwaas oo kenyaatiga lala beegsanayay waxaana lagu xasuuqay amaba lagu laayay kenyaati aada u tiro badan dowladda kenya waxay u maaro weysay weerarada kaga imaanaya xarakada shabaabul mujaahidiin oo kusii xoogaysanaysa gudaha dhulka ay ka taliso kenya ayaa duulaan qaar iska tuurnimo ah oo dhulboob ku salaysan oo waxa ay ku soo qaaday soomaaliya sanadkii laba kun kow iyo toban ciidamadeeda ayaana gudaha soomaaliya ku sugan inkasta oo ay inta badan dhufisyada ay ku sugan yihin ku go'doonsan yihiin laakiinse xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa waxay u dib dhaaftay gudaha dhulka muslimiinta ee ay haysato halkaas oo iyadana milatarigoodu si firfircoon uga howlgalo فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه dowlad diini ah oo muddo saddex maalmood ah socotay ayaa wilaayada islaamiga ah ee gobolka shabeellaha hoose waxay u soo gebagabaysay odayaasha dhaqanka islaamiga ee gobolkaasi ee ku dhaqan waxaa dowladda barbar socday kulamo wilaayadu ay la qaadatay salaadiinta oo aakhirkii bayaan laga soo saaray qaar ka mid a odayaashii dowladda ka qayb galay ayaa gebagabadii dowladda hadlay daruusta ay qaateen ayaa waxaa ka hadlaya nabadoon aadan tifow بسم الله الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أما بعد أولا إلهي بقى مهد أسكاله أو نسيي نعموينك آد كوفر بدن وهن مهد قارة وعلنيا ولايدا شبه الله هوسى أو نوفرتي دورو مدو دور معلومات إنو سعوتي إلهي بقى كم حسن دوردي sideed kutub ayaana loo ku akhriyey hana loo akhriyee marka siddeedta kutub ma annagaana loogu talagalay oo keliya waa su-aal waa may marka annagana loo waca oo kutubka naloo akhrina ma ahan arrinku in annaka keliya nala wacay waxaa la wacay qabiilkii wax wax loo sheegaana waa qabiilkii waxaan wakiil ka nahayna waa qabiilkii insha allahu tacaala wixii annaka naloo akhriyeyna waxaana la ka rabaa sidiina looku akhriyey oo aanu ku ballannay walaayada inaan haddana sidii oo kale qabiilkii ugu geyno insha allahu tacaala marka kutubada naloo akhriyey waxaa ka mid ahaa kow alxukmu bikayri maa anzala allah waa kutubka koowaad ee naloo akhriyey kutubka labaad ee naloo akhriyey wuxuu ahaa damu lcasabiya ayuu ahaa kutubka labaad kutubka saddexaad wuxuu ahaa ahubaatu cala alxaqi xaqa oo lagu sugnaado ayuu ahaa kii saddexaad kan afaraad wuxuu ahaa ahwaalu yowma alqiyaama ayuu ahaa kan shanaad wuxuu ahay xaquljaar ayuu ahay kan lixaad wuxuu ahay alwafaa bilcahdi cahdiga oo la oofiyo ayuu ahay kan toddobaad wuxuu ahay alamru bilmacruuf wannahyi can ilmunkar ayuu ahay kan sideedaad wuxuu ahay wuxuu ahay alkhowfu min suu'i lkhaatima ayuu ahay kan sideedaad marka intaas kutub waa naloo akhriyey ilaahay baa ku mahadsan annagana si fiican baa waa naloo fahansiiyey waxaan u mahad celinaynaa wadaadadii noo akhriyey aad baan ugu mahad celinaynaa waxaa kaloo mahad gaaraan u celinaynaa walaayada shabeella hoos oo ugu horreeyo waaliga ayaan aad ugu mahad celinaynaa maxaa yeeley oo wakhti badan nala qaatay oo nala joogay aad baan ugu mahad celinaynaa haddee diintan waa diintii oo rasuulka salawaatullaahi wasalaamu caleyh usoo gaajooday oo dhagaxna caloosha ugu xirtay waay gaalana waaba iska tabaryar tahayoo waa tan meesha isku aamini la oo godkay galaanba intaasoo derbi ah intaasoo carro ah dhigana ilaahay baa ku mahadsan khalkhalkaas ilaahay ha u argagaxa kusii rido in sha allahu tacaala wajazaakum allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu sidoo kale nabadoon sheekh nuurow oo ka mid ah waxgaradkii dowladda ka faa'iidaystay ayaa halkaasi kelimad ka jeediyey ilaahay mahadle mahadgaareen sugaana insha allahu tacaala xafidan ama majliskun ama munaasabadun wali ka saabsantaa isbarasho iyo duuru unahamarni muddo sad maalmood eh sideedaas maalmood warowna qaadani naqiib oo horreeya sheegi kitaabeen noocyadii ka lahaayeen iyo nacfigiyo leeyin ilaahay nacfigiyo leeyin niingadira intiinu fahagna warbadanu ku fahagna mujaahidiinta sifaylaan shaqeeyahaan haddii ilaahay idima garabsho ilaahay gala nunu garabsho ana ilaahay ku sabta bacdallaahi waa wali mahadguud ilaha ilaahay bacdishay walaayada shabeelada hoose dowladdii siyaad bara iyo dowladihii ku dambeeyeenba walbadaan laha maray siyaad bar haddaan marmarkoo war heesa jarin una dhallinyaryah hayni haesa ha marni buustikooyina ha dhugusadaani laakiin wal aan ha kula bahya jara oo madaasoy ana walwiinka aalaay geekana aad iyana la cife mayla erhaay maxamed siyaad bar lang madaxweyne ahaay wadanka haaysiday xaqiiqda siisu madaxweynenimo lanka dhacadhiice mahayna madaxweyne keliya waa lan adduunka dhan maamula rabbi camal يلا تاجر لان دي مدى علينا كويري نورا ولا هي سي والبلم هذا ما انت مين ولا انا ولا مات ولا لا راي ان تان ايري تاكيري ما يسكا تغنا تو يري سياد ما يسكو تغنا الهي ما دون ترجرك ساسه ولا ان اري اي ولا لا ارتي اسكو تبنوي الهي ونينو ميد اي شعبكم ميد اي ماي الهي ونين اورودي الهي ولو سنين بيبي نبلها نين بيبي هو بن شيغو ايدي rahaay walaaga iskuhuftabno unu taan iri taa tiri ma iskaga tagnaa tuu yiri siyaad ma iskugu tagnaa badaaan kuu dhaarshe eeg haystii marka mar dambe markaan micnaha wax yaraan fahmay wax badan ma fahmina ilahana fahansiiye aan waxaan idhi tolow haddii laga dhigi lahaa heesta taan idhi taa tiri ma iskaga tagna tuu yidhi ilaah ma iskugu tagnaa aa ka macnay haddii ilaah yidhaa tuu yidhi ilaah ma iskugu tagnaa asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu marti sharafta dowladda lagu casuumay waxaa ka mid ahaa injineer awgaab بسم الله الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كذب الله مهدنا سبحانه وتعالى oo nasiibkaana soo gaarsiiyey odayaasha ama nuqubada walaayada shabeellada hoose iyo waxaan la hadlayaa nuqubaa shayaadiin nuqubada ee walaayada shabeellada hoose oo horteeda fadhiido dowladaan la idin qabtay oo laydin soo gebagabeynaya maanta waxaa loo magacdaray saxaabiga dufayl bin camir altuusi marka nuqubada maanta oo walaayaadka islaamiga dhex joogo shaqada u taalo oo khaatimooda inay ku dhammaystaan laga rabo waxa waaye inay u hiiliyaan qabiilkooda maxay u hiilinayaan inay qaataan shareecada raxmaanka u wada hoggaansamaan ku dhaqmaan u dagaalamaan u shahiidaan waxay yidhaahdaan faraska waxaa usha loogu dhuftaa orodhkiisii halaw jibaara maa dheereeyo waxa maanta dowladaan ladiin qabtay dowrin waa ka horin intaasoo dowra ladiin soo qabtay macnaheedu ma ahan odayaashan waa gaabiyeen iyo wax mayaqaaniin iyo waxa la baraba ahee meeshay shalay idin joogtay inaad maanta kasii laba jibaartaanaan rabaa karaamadiin waa in la arkaa oday walbo beeluu ka soo jeedaa beelaa fiirsanayso beesho fiirsanayso adduun iyo aakhiro inuusu kala dooro adduunya xaalkeed waa loo jeedaa sanad gaara boqol san laba boqol gaarkii dhintigaa taade laba boqol sanad gaarti waa dhimee laa sheeg tanaasul waa taas meelaad ku hadhaysa male laakiin markaad dhimanaysa dad khaatimo ku dhimato meel weynaad haysataa aaska seexanin haweeney maan isu soo taagnaado waa u taagantihiine inaad laba jibaartaan meesha waxaa ka dhalanaya miraha la rabiya ee abeesh ka dhalanaya waxay noqonayaan ummaddii jiil qaatay shareecada raxmaanka u jihaaday oo waqtigooda ku dhammaaday warkeyga muhiimadiisu waxaa waaye meesha ay idin taagan tahay iyo meel ka dheer wabilahi towfiiq salamu calaykum raxmat barakaatu kaasi wuxuu ahaa injineer awgaab sidoo kale waxaa isaguna marti sharafta ka mid ahaa nabadoon cilmi xuseen بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد إن ولا ليال وحويان إن شاء الله تعالى وهي اللي دي لها لكن وحن سكدي إن شاء الله تعالى نقضاء لوضع حيسين دونه إن أنا كهات له نقضاء السوق السابسا نقبضين إن شاء الله تعالى إن نقبض وحن الشيقية ولا لها إن أي متغنى إن شاء الله تعالى أي تبديل كسميان نقبض هوري يجري جرتي Ee, nuqbanimadii hore jiri jirtay waxayd walaalayaal waad ogtihiin nafta dhan waxaa lagu iibin jiray bacmadow hebel bacmadow baa laga keenaa la dhihi jiray labada naqiib ee midna reerkaas naqiibka ka yahay midna reerka naqiibka ka yahay heshiis bay ahaayeen waxay heshiis ku ahaayeen dhiigga dadka tusaale ahaan naqiib baa wax laga dilayaa wuxuu leeyahay niyow dadkaas waad naga disheen la soco een, mataqaanaa soo dadaalo dee dhiiggii aan isku ogeynay wixii aan jidaynay iska keen naciib kale waa la hadlaya wuxuu leeyahay hadda waa iska keenaya wixii aan isku ogeyn ee adiguna wixii la soo celi jiray soo celi waxay samayn jireen dhiigga dadka iyagaa qaybsan jiray naqiibkana reerka wuxuu ka soo ururinaya wax isaga u jideeyey markuu soo ururiyo waxaas yarkaa bacmadow buu ku soo shubayaa asigii naqiibkii dadka laga dilay ayaa wada sheekaysanaya intay doonaanba intay qaybsadaan kala reebtaan kana xutuura kana xutuura ayaa waxoogaa loo geen jiray reerkii mataqaanaa dhiigga laga dilay reerkii dhiigga laga dilay ninkii dhiigga laga dilay waxaama gaari jirine jufadiisa ayaa sii kala tuurtuula jirta ayaduna markaasaa qofkii waxa kusoo aadi jiray wax laleeyahay mataqaanaa een, duug la yidhaahdo oo yaroo macno aan lahayn baa kusoo aadi jirtay walaalayaal waxaan leeyahay nuqbadeenna arrinkaas ha lagu bedelo in mataqaanaa la raaco diinta ilaahay lagu saleeyo waxaad samaynaysaan ilaahay muxuu yidhi rasuulkiisu muxuu yidhi qofkan dhintay maxaa loo jideeyey ehelkiisu maxay xaq u leeyihiin intaa un inaad ugu kaalmaysaan dadka tanfiidka fuliya ee walaayooyinka ka dhisan hadda maantay annaga xukunkeennu ha noqdo midaan ilaahay ka qaadanno rasuulkiisa ka qaadanno calayhi salaatu wasalaam ka qaadanno kitaabka ilaahay diinta aan ka qaadanno laakiin usan noqon kii hore ee ahaa hebelow wax noo qaybi iyo waxaan leeyahay ilaahay ka baqa walaalayaal waxaan leeyahay waxaad barateen oo laydin baray adinku naftiinna ku dhaqa markaad ilaahay ka baqdo ayaad qofka kaleeta ilaahay ka baq dhihi kartaa laakiin adoona ilaahay ka baqin oo mataqaanaa wixii lagu yidhi afka iyo dhagaha un ka maqlay qof kale waxba uma sheegi kartid diinta ilaahay baan darteed u nacnay gaalo iyo wixii la mida diinta ilaahay baan darteed u jeclaanay wixii ilaahay jecel iyo rasuulkiisa jecel oo diintii ku dhaqmaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu ugaas ibraahim oo ah guddoomiyaha odayaasha dhaqanka islaamiga ah ee gobolka shabeellaha hoose ayaa asiguna dowladda waxa uu ka jeediyey kelimad muhiim ah بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي جل وعلا أيام محسن mahad dhammaanteed ilaahay ay u sugnaatay ilaahayga inaga dhigay dad islaam ah ina soo waafajiyey qarnigan macaanka badan ee nasiib aan u helnay in maantay aan ilaahay una siiyo bayna alkufri waalmuslim in lagu kala baxo kadibna ilaahay uu nagu manaystay islaamka allaha nagu sugo baan leenahay ikhwaanii mahaddii alla subxaanahu wa tacaala kadib waxaa mahad ballaaran u jeedinaynaa xarakatu shacab almujaahidiin ugu sarreeya amiirkeeda abuu cubayda xafidahullah allah xifdiye waxaan kaloo mahad u celinaynaa wiilashayna mujaahidiinta ah habeenkii gaalada la xisaabtamay maalintiina gaalada la xisaabtamay ayagana waxaan leenahay allah idin abaalmariyo waxaan kaloo u abaal aan u mahad celinaynaa wilaayadeena gobolka shabeellada hoose oo noo dhigtay xaflad aad iyo aada u qiimo badan xafladaasi oo loogu magacdaray dufeel binu caamir addows ninkaa wuxuu ahaa si loogu magacdaray annagana loogu magacdaray waa naqiib nuqbadii xilligii hore ahaa ee qiimo badana ku lahaa diinta islaamka naqiibkaas ayaana looga magacdaray allah kuwii asaga la midka allah nagu dar baan leenahay ikhwaani wilaayada waa inoo dadaashay waxayna siisay dowraad aada u qiimo badan waxay nagu bixisay juhdi waxay nagu bixisay wakti wilaayada waxaan leenahay jazaakum allahu khayran waxaan aada iyo aada ugu faraxsannahay dowradiina la siiyey ee qiimaha badneed ee aan koomi karin wixiina lagu siiyey ayaan aada iyo aada ugu mahad celinaynaa waxaan leenahay jazaakum allahu khayran waxaan ku hadli doonaa aniga gobolka shabeellada hoose ayaanu ka hadli doonaa afka nuqubada gobolka shabeellada hoose gobolka shabeellada hoose waa gobol baahad leh miridhal badan nolol qiimina leh badna leh webina leh shacab badana leh soomaalina ku kooban gobolka asaga ah waa gobol la dhihi karo gobollada soomaaliya waa gobolka ugu weyn ama ugu khayraadka badan amase anabarwan u geli karo waxaan leenahay ma jirto gobollo ka kooban dhif waaye webi iyo bad iyo daaqsin xeeb bacaad arro cad iyo arro madow iyo arro gaduudin iyo arro dhagaxab intaba uu leeyahay gobolkaasaa laga arkaa gobolka waa gobol barakadaasi leh waxaan leenahay adduunka intay dhegaysanaysa waxaan u leeyahay innagu waxaan ku noolnahay caysh baan ku noolnahay ciddina fiirsanaysin hana fiirsato hanaguna aragto meesha aan ku noolnahay iyo qaabkaan u noolnahay hal mar waxaan la hadlayaa riddada waxaan leenahay isu soo dhiiba dalkiina iyo diintiina isu soo dhiiba dadkiina isu soo dhiiba haddii aad gadatayna badahayni badaha annaga ayaa iska leh cid gadan karta ma laha adduunku waxaan ugu baaqayaa badaha laydinka gadahayo oo etoobiya loo dhiibahayo oo kenya loo dhiibahayo ee afrikaanka quranka loo dhiibahayo cidaad u dhiibanaysaana ma lahan cid iska leh waa annaga inagunu diidnay dalkan ilaahay baa iska leh diintiisaan lagu xukumayaa innagaana iskale ciddii doontana heli mayso innagana bicnaga ma ahan assalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu ugu dambayntii bayaanka laga soo saaray dowlad ah ugu dambayntii bayaanka ka soo baxay oo kulanka wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose ee la yeelatay odayaasha dhaqanka islaamiga ah ee gobolka waxaa akhriyey afhayeenka odayaasha gobolka shabeellaha hoose suldaan maxamed mayow abuukar allaha jilsadan mubaarakada maanta isu kaayo keenay oo xafladan ikhtijaamka ah kulan oo dowro socday saddex maalmood insha allahu dowradaas wax badan kitaabo badan ayaa lagu qaatay waxaana ka soo baxay walaayada iyo micnaha odayaasha nuqabada gobolka markay wax badan isla fadhiyeen go'aamo sagaal iyo toban qodob ka kooban qodobadaas ayaan hadda akhrin doonaa insha allah hadduu ilaahay ka raali noqdo awal qodobka koowaad kow gaarsiinta beelaha dacwada rabbi iyo muujinta ku dhaqanka shareecada islaamka labo ka soo aroorinta beelaha dhaqaalaha lagu koryeelayo diinta saddex ku boorinta beelaha ka qayb qaadashada jihaadka iyo ka hortaga cadowga duulaanka ah afar ka hirgelinta deegaanada beelaha furashada macaahiidda sharciga ah shan ka shaqaynta isdhexgalka iyo wada noolaashaha beelaha iyo mujaahidiinta ansaar iyo muhaajiriin intaba lix fahamsiinta beelaha muhiimadda bixinta sakada iyo weliba u caddaynta xukunka qofka diidaa bixinteeda todobo ka shaqaynta soo saaridda bayaan ay beelaha kaga beri noqonayaan dowladda riddada ah kuna muujinayaan garab istaaga mujaahidiinta sideed wacyigelinta la shaqaynta wilaayada talobixin iyo ilaalinta nabadgelyada guud sagaal ka fogaasho qabyaalad ka qayb qaadashada horinta dagaalbeeleed toban boorinta u gargaaridda masaakiinta fuqarada agoonta iyo musaafirka kow iyo toban boorinta ka horumarinta danta caamka ah danaha gaar ahaaneyd laba-iyo toban ka shaqaynta midnimada iyo nabad ku wada noolaashaha qabaa'ilka deriska ah saddex iyo toban wacyigelinta sidii looga towbad keeni lahaa la shaqaynta gaalada iyo murtadiinta iyo weliba ka digidda inay dad kale ku biiraan afariyo toban wacyigelinta daryeelka iyo ilaalinta xarumaha caamka ah shan iyo toban wacyigelinta baabi'inta xuduudaha been abuurka ah ee cadowgu dhex dhigay qabaa'ilka muslimiinta ah lix iyo toban ummadda in la fahamsiiyo inay saddex arin shirko ku yihiin sida daaqa biyaha iyo dabka marka laga reebo hantida gaarka loo leeyahay toddoba-iyo toban ka hortagga dadka ku howlan samaynta soohdimaha iyo xirmooyinka aan munaasabka ahayn siddeed iyo toban wacyigelin caafimaadka waxbarashada wax soo saarka iyo nadaafadda sagaal iyo toban ka hortagga xaalufinta deegaanka sida guridda dhuxusha dhoofinta shinnida iyo dheemanka fiiro gaar waxaa mamnuuca u adeegsiga dana gaar ah xilka iyo xubinnimada golaha dhaqanka wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waa hagaag فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه
intiina inaala socotay habeenkii xalay waxaanu sii daynay qaybta koowaad ee waraysi aanu la yeelnay sarkaal ka tirsanaa jiray ciidankii soomaaliya islamarkaasina ka qayb galay dagaaladii soomaaliya iyo etoobiya dhex maray dhowr iyo afartan sano ka hor caawa waxaan idiin soo gudbinaynaa qaybta labaad wuxuu kaga hadlayaa qayb ka mid a dagaalkii iyo weliba sida uu arko dadka maanta etoobiya iyo dowladaha la midka ah la shaqaynaya ee soomaalida ah magaciisu waa cabdulaahi ismaaciil jiciir oo ku caan ah bakaal ismaaciil jiciir maxaa farqiga u dhexeeya dagaalka etoobiyaanka aad la gasheen marka taatikada la eego iyo kan kuuba iyo aad la gasheen ee ruushka waxaa faqriga u dhexeeyey kan kuuba iyo ruushka aan la galnay dowlado dagaal badana soo galay qarab bilana ayay ahaayeen etoobiyana waxay ahayd inta badan boqortooya xukumaysay xayl salaasa boqor buu ahaa kii ka horreeya maleeliq boqor buu ahaa marka waxaa weeye xagga militariga diyaaradaha ma ogi xagga infantariga kama inaan dhisnay xagga infantariga kama inaan dhisnay oo waxaad ku galan kartaa gaarka aan soo ridnaa wuxuu yidhi waxaa la yidhi buu yidhi militariga soomaaliya ka baqa laakiin diyaaradaha ciidanka cirka ee soomaaliya ha ka baqina oo oo macnaha xagga annagana waxaan ka ilciif ka ahayn xagga diyaaradaha waxbarashadooda xagga infantarigana waa ka dhisnay maxaa dhanka taatikada maxaad ku kala duwaneedeen idinka iyo etoobiyaanku mase isku taatikaad aheedeen maadaama idinka ruushka oo xoogaa yar tababar idin siinahay ayagana kolley lug buu ku lahay waa kala duwanayno waxaa weeye ayagu inkastoo lug ku lahaa inta badan kolkuu annaga naga goostay ayaga dhex gala markuu annaga naga goostay oo la saaray asaga laftiisu dalka laga saaray dalka laga saaray kolkii dalka laga saaray waa iga dhex galay laakiin intay ka horeysay annaga infanteriga xagga diyaaradaha ka xumayn moogi xagga infanteriga aad baan oga dhisnay adiga wax ma kusoo gaarin inta dagaalku aniga maxaa weyn bened iyo beenaadi ma ogiye hadda waxdaas waa beenaad amxaar markaas u yaal beenaad amxaaro waa
beenaada waa birta qoriga ku rakibna tooreyda u dhig tooreyda u dhiganta waay annagoo soddon soddon weerar baan imey ku galnay imey imey waxay ku taallaa hogaa shabeelle kolkii goday iyo laga baxo kor loo dhaaf iyo imey ku taallaa ban baa ka sokeeya marka dhul bannaan oo ban ah ayaa ka sokeeya oo labaatan kilomitir ah marka waxaa weeye bankaas afkiisaan weerar ka galnaa kolkaan subaxii qabsanaa diyaarado intana qabsadaan diyaaradana meesha ka soo kacayan way u dhowda kolkaa soddon weerar ku jabnay yaa suuxii dambe waxaa la yidhi marka waxaad yeelaysaan weerarka halkaan ka qaadno yaa hala jira nimanka gosha hala galo gosha hala galo ilaa ayadaba gosha sida tanoo kale yaa gosha ku taallo gosha hala galaa la yidhi jiristii marka xabaddan ku bilownayba kolkaan sideed dhufeyska saddexaad ee sideed aad marayno yaa waagu nugu barye marka sideed saaca haminaan xabadda bilowna yaa waagu nugu barye waagi hadduu nugu barye waxaa la filaya marka inay diyaaraddu soo kici doonaan marka markaasaa mari markaa ayaa la yidhaahay ayaa ataag hala jiro nimanka hala jiro gosha la gala ayagoo inta laga dhacbaxo gosha la gala jiirista marka waxaan ku dhacdhacnay marka dhufeyska sideedaad oo haddaa la kuu diido ayaguna xabada ay ka dhammaatay anna iga dhammaatay aniga marka qori aan baynaad lahayn oo waxaan wata haddaa la kuu diido berigaan la yidhaahdo ama arbe dhe oo sida loo yaqaana laakiin rasaas badan qaada rasaas marka qoriga marka seem ma leh automatic moga seem ma leh oo gaalka sameeye uma samaynin halkii marba dhuuntiisa lix xabaa marto kolkaana toddoba kun xabadood iga dhammaatay toddoba kun xabadood waagina bariyey yaa iraad boodi marka bootintii aan boodiba dhufeyska wax ku dhacdhacay amxaar dhufeys ku jiraan ku dhacdhacay oo qori baynaad leh oo labada dhinaca sakiin ay ka tahay uu wato kolkaan ku dhacdhacay iyo inta soo boodi iyo kuleeta ugu dheg kolku kuleeta ugu dheg qorigana aad xudunta ku dhufata halkaasaan qoriga afkiisa qabta kaa marka qoriga afkiisa iga taal alcaash uga jeexa baynaadi baan qabta dhab walaan baynaadi siday alcaash uga jeexa kolkaasuu kor inta ii qaaday yuu yidhi aad tuurti nin iga xoog badan bu ahaa yar xoog badan baan ahaay kolku kor i qaaday waan ka taatagafbadnaay yaa inta israaciye meeshaas soonka oo guntig ah yaan buudka inta ka surtay yaa isla tuura isla tuura dhabarkayga ka tuura dhabarka ka tuuray oo inta gadoomay aan leeyahay indhaha ciid adogo shubta aad ka cadhi yaa mid kaloo amxaar ah inta igula soo booday yuu yidhi aad ku dhufati feeraaka gelisa beenaadaad feeraaka gelisa markaasaa inta istuuray yaan lugta u dhigaa dhag ku siiya lugta lugta aan ku siiyey faarega inta daba martay wata halkaas iga gashay marka beenaadi kabti buudka ahayd iyo lugtaydii iyo isla qabsatay waxaa iga fujiyey markaan mid kale oo saaxiib aan ahay ciidankanaga oo wuu dhintay aan u ducan jiray hadda xigli mooryaanta ku dhintay laakiin weligii u ducan jiray asariiq la dhihi jiray yaa inta kii hore oon ciidi inta indhaha uga shubay inta marmaranhay iyo kii kale iyo labadiiba inta qabsaday iyo labada isu mariyey baynaadi shaq shaq shaq shaqlaadi kakac haddaan odayo dhiig ma dareemin baynaadi dhiig baa wuxuu leeyahay fashaq fashaq fashaq qabto isha ii buuxsantay fashaq fashaq lugtina waa isla kabuyoon sidii baan ku galna marka goshi diyaaraddii baa inta imaaday ayaga la dhacday marka ayaga bay la dhacday way duqaysay inay meesha anu ku jirnay mood ciidanka soomaaliya umalaysa ciidanka soomaaliya umalaysa haa diyaaraddii baa la dhacday la dhacday la dhacday annaga marka goshi baan galnay waa jirnay amigii baa kaceen marka meeshaan ka imaanay ma aadi karaan annagii goshi aadnayna ma aadi karaan aminka bay carareen marka toos u carareen oo dhufaysa caagii dhan ka baxeen laag hargeysa meel la yidhaahdo nimankaad is hesheen ma dhinteen mise ayagoo dhaawac ka tagteen nimanka waa labadiiba waa dileen waa dhinteen sayruq waa dilay labadiiba
beenaad bu beenaad haa labada inta wadna ku dhuftay dhinaca uga saara dhinaca uga saara waxay baktigeed waa ka carareen ayagana waa carareen laag hargeysa meel la yidhahdo imay ka shishayso oo konton kilomitir u jirto meeshaas isku urursadeen dad badanoo waxaa la arkaya hadda xabashada u sacyanaya oo madaxa oo xabashada taageeraya oo dekadaan u saxiixna leh oo la shaqaynaya oo ka barbar dagaalamaya ciidan soomaaliyed ka barbar dagaalamaya la arkaya soomaali kalena la diriraya maxaad ka leedahay waxaan ka leeyahay horta tiyeedow dhuunaqaati lama waayo dadka asaga ood arkayso oo amxaarada la jiro oo walaalahana dhahayo oo dekadaasina horta calaf qiimo leh oo hadda u dhintaanna kuma helhayaan oo lama siinahayo ayagii diinna waa kala tageen cadowgu intaasna aan ismarinaynay oo soo jireenka ah oo haddaa markii laga soo qaado intaan taarikhda ku hayn axmed guri oo sayid maxamed cabdilla xasan laga soo bilaabo intaasoo waqti dagaalku naga dhexeeyey oo gaalaad ahaa oo diin ahaan markii taarikhda islaamka loo fiiriyo nimankii kabcada ku duulay ahaa oo haddana nebi maxamed noo sheegay calayhi salaatu wasalaam oo yidhi aaqir kabcada duminta dumin doonto naloo sheegay nimanka noocaasa oo cadaawadooda iyo dhibkooda iyo haddii alla kuud hagardaamadooda meeshaas imaras nimanka marka la saftay oo kuwana la soo duulahayo kuwana waa walaalahana leh kuwana dekadaha siinaya horta kuwaas waxaa weeye meeshii amxaaradaas ay martay unbay mareen oo ayagiiyo diin iyo ayaga islaamnimo way kala tageen hadda gaalna ama ha caddaada ama ha madoobaade marba hadduu qofku diinta islaamka ka tago waa gaal kii saliimiga ahaa iyo hadda ayaga ayaga hadda daran waayo ayagoo muslim sheeganhayay oo soomaali ahaa iyo intaa ridoobeen oo ka tageen diintoodiibay marka iyay waxay raaceen marka gaaladii noocaas cadowga ahayd waxaan dhihi lahaa marka nimanka ayaga ah haddee ilaahay bay fadligii bay ku noqotay oo waxaan ku lehay maamul islaami aha iyo wiilal barakaysan ba u soo kacay ayaguna insha allahu ilahay idamkii way baabi'i doonaan kuwa ay hadda u sabcinhayaanna wax darajo iyo waxaan ku rahdaa xurquun ay ka helayaan lama arko waxaan dhihi lahaa marka war hooy kolba waad dhunteene kolba waa dhunteene inta gooro goor tahay toobadkeena oran lahaa toobadkeena oo ilahay u soo noqda oo dalkiinna cadowga ku soo duulay had aad garab siinaysaan oo aad dhufiisa kula jirtaan dekadaha iyo dalka aad u saxiixaysaan beri amxaara waa la yaqaana haddii amxaara wax ku tarayso cabdillahi yuusuf ay wax ku tari lahayd cabdillahi yuusuf intaasoo sana haddii alla kuu diin u shaqaynhayay aaqar waa raacdeeyeen cabdillahi yuusuf kama fiicnidine saasaa la idiin geli doona aaqarkiin kolkay idin dhuuqaan oo haddaadan idinka dhammaysaan dhacaanka iyo saas idiin geli doonaan dalkan haddaadan wax u taraynin cadowga ka daaye haddaadan wax u taraynin oodnan la diriraynin diintiina islaamiya aadna u soo noqonayn cadow garbigiisa ka baxa islaamkaan la dirirhaya ayagu waxay kala helaanba cadow garbigiisa ka baxan leeyahay laakiin nimanka sidaas samaynaya oo shisheeyaha la shaqaynaya shakhsiyaad maaha waa niman maamullo ah oo maamul goboleedyo leh oo dowlad federaala leh oo wadanka dhanba anagaa ka mas-uulahay taagan yihiin ka war waxaa weeye haddee sideedow cadow baa gacanta u geliyey ma ogiye dal ma ayna qabsadeen nimanku mas-uuliyad ma ayna noqdeen laakiin cadow baa gacanta u geliyey marka niman meesha la keena lagu haysta wooye niman ayagu awoodoodii iyo dadnimadoodii ku qabsaday meesha oo maamul goboleed ama maamul sare ah midna ma aha cadowgii keensadeen waa kor taagaye waa ilaashanhayaa marka waa niman lagu danaysanhayo ninkii keensaday oo meesha keensaday baa la joogo waa ku danaysanhaya kheyraadkii u guranhayaa maamulkii u guranhayaa nafaqadii u guranhayaa maamulkan oo maqaar saar ahana oos ummadda soomaliya isku mareen habaaminhayana meesha u fadhiyaa waxaan leeyahay marka dhagax haddaan hadda tuuro oon kugu soo dhufto ma dhagaxa ku dilay mase anaa ku dilay dhagaxa ma qabsan karti ninkii kugu soo tuuray baad adaalyaa ku dilay marka waxaa weye nimanka waa nagula soo tuura cadowga nagu soo tuurayna wuu haystaa waa joogaa xafiisyadii la fadhiyaa barigii badib waa degan yahay xafiisyadii buu degan yahay magaaladii buu degan yahay dhaqaalihii o dhan buu guranhayaa hadda waxaan leeyahay marka meesha bilaash bay u fadhiyaane oo maqaarsaar u yihiine nafaqada iyo nacfigii ninbaa qaadanhaya ayuu waardiye ka yihiin waardiyahaas marka weligeedbaas waa jiri jirtay hadda ina cabdilla xasan markaa dib u fiiriso niman soomaali ah oo wakhtigaas joogay yaa haddaala gaalada ingiriiska ee kusoo hogaaminhaya marka soomaaliya dabadhiilf kama dhammaanaysee kuwaana waa dabadhiilfkii ayaga ahaaye nimankaa waxaan leeyahay marka waa laidin arkay baa laidin arkay dad muslimiin ah oo mujaahidiin ah ilaahay tala saartay oo kitaabkaas qur-aanka kariimka u hilinhayo ayaa idin kor taagan oo idinla dirirhayo intaadna ku baabi'in waxaan dhihi lahaa niman yahow haddee toobad idin furan tahay kiina baktiya inuusan gaalnimo ku baktiin kiina noolna yuusan gaalnimo u dambayna haddee toobad idin furan tahay toobad keena oo gaaladan aad haddaan waardiye u tihiin waardiye u tihiin oo dhufayska idinka dhigatay hadda marka example dagaal la galo intayn aygu xabad ku idinka xabadin ku dhacaysaa dalkii iyo nafaqadiina asagaa qaatay asaga idinkuna iska sogin hormar gaaladan marka ka hara idin dhiraa gaaladan ka hara ka toobad keena ku soo biri islaamka dadka soomaaliyeed ee maanta nool waa yeel adiga da'daada ah ilaa iyo mid maaragtay gaashaanqaad ah maxaa la gudba dadka soomaaliyeed oo ama waayeelka ah ama dhallinyarada ah ama maxaan ku rahdaa aan hadda camalka islaamiga aan ku jirin oo kale oo maxaan ku rahda guud ahaan soomaaliyed waxaa la gudboon inay ficilka xarakada al-shabaab mujaahidiin ficilka ay wadaan inay arkaan kana ficil qaataan lana saftaan cadowga iska kiciyaan mid bad joogo iyo mid barni joogo dalka iyo dadkaba bacsaday cadowgaas inay iska kiciyaan ayaa la gudboon ninkaan hadda ku jirin na xaq qoriga ha qaato cadowga ha arka sidii soomaali jeer ahaan jirtay soomaali marka hadda la yidhaahdo gaal hadda ninka soomaaliga oo taariku salaadka ah oo aan tukanaynin oo ilaahay asaga waxa u dhexeeya salaadda u dhexeeya salaadda aan tukanayn haddaad gaal tiraadana waa ku dili jiri oo gaalnimad ugu necba gaalka caynkaas ahaa oos necbaa iyo haddana dalka u dhiibeen gaalka caynkaas oos necbaa iyo haddana dalka u dhiibeen waxaan yeelaa marka haddaad adigu aad gaalka hore saas u necmaan jirtid gaalka inaad dalka saas u haysto nimanka caynkaas ah inaan iska kicinno oo aan hadaa la kuudin guud ahaan inaan inta u midowna iska kicinna gaaladaas oon dagaal jihaad ah ilaahay dartii aan ola niyoonno oo ikhlaas naga ah inta u qaadanno nimankaasaan iska kicinno saasaan inala gudboon arrinta ayadaan haddaa la ku didin aan ku baraarugno juhdi iyo maal aan ku bixinno ninkii hadda dagaalamahayo oo safka hore ku jirena aan gacan ku siino annagoo duca iyo hanti iyo maalba wadno aan gacan ku siino safkana aan la galno dhallinyarada soomaaliyeed banooniya lagu mashquuliyey iyo dibad u dhoofa dhallinyarada shisheeyana waxay guranayaan khayraadka sidaad sheegtay oo duulaani ku jogaan gabdhihii kufsanaya waxaa weeye sideedaba dhallinyarada gaalada oo keli ma ahaane waxaa weye oday gaal horta waa diiday inuu seexdo mar hadduu oday gaal inuu seexdo diiday odayaasha waxaan leeyahay soomaaliya ama muslimiinta ah inaad adinku jiiftaan mar hadduu oday gaala inuu seexda diiday oo dalkiinna ku soo duulay oo diintiinna ku soo duulay oo cirdigiinna ku soo duulay oo naftiinna iyo haweenkiina iyo gabdhihiina ku soo duulay inaad horta adinku aseexataan oo hurudaan waxaa weeye arrintaas ayadaa waxaa weeye gunnimo waaye gunnimo waaya inaad haddaa ka dhidhisaan baa loo bahaya ointaasaaniha dhallinyaroy wiil xunoo buuryaqab ah oo maqalla ka soo duulay kambale ka soo duulay ama burundi ka soo duulay oo buuryaqab ah oo qayrkiina oo gaal adigu haddaad dhimataan oo shahiidaan aad janna ku gelaysaan asagu haddaad dishaan uu naarka ku gelahayo wiilkaas asaga ahaa marka waaridiintiinni iyo gabdhihiinni iyo hooyaashiinni iyo dalkiinni iyo diintiinni iyo cirdigiinni dee haddaan ku takraflanhaya adinkuna banooni iyo haddaan la kuu didin waxaan haddaan la kuu didin aan ka helaynin nacfi aan lahayn ayaad waqtiga isaga dhumaysaan waxaa weeye hadda ka hor yaan talyaani anigoo joogo oribaarka talyaani rooma aan joogo yaan ciyaar baa socotay ciyaartan banooniga ah ayaa socotay markaasaan mid yuhuud ah meel taagan yaan annaguna ciyaarta telefishin baan ka fiirsanayna isaguna ma fiirsanayo ciyaartii markaasa waxaan niri ciyaartan maad fiirsatay markaasuu yidhi annaga ciyaartaan fiirsanayno janiska ciyaar ku fiirsanayno tacliin iyo taatig baan ku bixinaynaa janiska ciyaar ku fiirsan lahayn waa nin yuhuuda tacliin iyo taatig baan ku bixinaynaa marka maxaa maxaa dan iigu jiri hadda yuhuud baan ciyaarayna xitaa caalamkeeda qof yuhuuda kama ciyaaro banooni ayagaana banoonigu sameeyey ayagana banoonigu sameeyey haa banooni ayagu sameeyey caalamkana kama ciyaaro war yuhuudkii sameeyey baaba diiday adinkoo muslimiin sheeganay maxaa banooni dan kugu jiro janiskaad banooni ku ciyaarsaan taatiig iyo tacliin ku bixiya dalkiinana cadowga oo kiciya dagaalka islaamkana saf kala soo gala dhallinyaran taasaan ilaha kaasi wuxuu ahaa bakaal ismaaciil jaceer oo horey uga tirsanaa jiray saraakiishii ciidankii soomaaliya فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي
walaayada islaamiga ee galguduud ayaa kulan waxay la yeelatay odayaasha habaraji oo ka tirsan beesha cayr sidoo kale odayaasha waxaa loo qabtay dowla diini ah qaar ka mid a odayaasha ayaa waxay ka hadleen dowladda loo qabtay bismi illaahi alxamdu lilaah ilaah baa mahad iska leh ilaahigii subxaanau wa tacaala ayuu naga dhigay dad muslimiina annagoo muslimiina annagu ma anaan doorana ilaahay noo doortay oo sukaanyo keena ilaahigaas baa mahad iska leh midda kale walaalaha mujaahidiinta gobolka galguduud iyo walaayada dhammaanteed iyadana mahad baan u celinaynaa annagu beesha habaraji ogol waxaa la dhigay oo xarakadu dhigtay walaayadu dhigtay gobolka galguduud tuulada ximcadde ay dhigtay waa ka soo qayb galnay muxaadarooyin iyo duruusyo iyo casharo badanaan qaadanay maalmaan u fadhinay ilaa adiga ama lix ama toddoba sida sheekii hadda iyo raggii iga horreeyaba ay sheegeen sida dadka oo salaada xaggeeda laga soo dhisay tawxiidka waxyaaba faqiyo sida sekada iyo wax sidaasa siyaabo badan aan uga faa'iidnay oo dad badan uga faa'iidaysteen waxaan rabnaa dadka muslimiinta ahoo walaalaha ahu waxaan jeclaa lahayn annagu haddaan nahay beesha habaraji muslimiinta dhammaanteed meel kastay joogaan inay gacanta isqabsadaan wixii muslim aan ahayn oo gaalaana ilaahay meel dalanka ha ka bixiyo waxaan leenahay waxaan soo dhoweynaynaa nimankaas walaalahanaa wadaadada ahoo mujaahidiinta casharada ay noo dhigeen iyo sida aan uga faa'iidnay gogosha ay habraji ku soo dhoweeyeen sidoo kalean annakuna u soo dhoweynay waxaan ka hadalnaa waxyaabo badan inaan haddii alle walaalo ahaano dadka deriska ah oo kale inaan gacanta isqabsanno dadka muslimiinta dhammaantood inay gacanta isqabsadaan haddaan nahay beesha habaraji waa ka ballan qaadnay inuu walaalahana aan gacanta isqabsanno wixii hadda waxaan ugu baaqaynaa dadka horta dadka waxaa laga rabaa dadku inay waxbartaan hadda waxaan leenaha annaka shabaab markii wax laga sheego la yidhaha saas waayo nin cadow asaga oho kasoo horjeedo wadaado haddoo wax ka sheego uu yidhaha waa saas sidu inay dhab tahay in kale in la ogaadaa la rabaa horta in layska cararo waxba tirimee in la ogaado shabaab waa dadkii nala dhashay waa dadkii aan dhalnay in la ogaado oo qoftu fahamto bal nimankaanu waxa ay wadaan inay sax yihiin iyo inay qalad yihiin ee qof adoon waxba aqoon in lagu yidhaha qalbigaaga qunfulo ee qalbigaaga iska qunfulato waxba tirimee waxaan leenahaa dadka walaalahaahu dhammaantood nimankaas mujaahidiinta meelkas qofay waxu dhibayaan male oo islaama sidaasaan leenahay hadda qof gaala ayaa iyakana waxa u dhexeeya cadabtooyo sidaasaan leenahay annaguna waxaan ballanqaadnay haddii ilaahay yidhaah diinta ilaahay inaan garab siino diinta ilaahay inaan qabsanno xarigga ilaahay inaan ku dhegno kitaabka ilaahay inaan qabsanno aana garab siino wixii kitaabka ilaahay wax ku maamula waxaan kitaabka ilaahay wax ka maamulayna garab ma siinayno hadda sidaasna waa ku heshiinay walaalahana dadka deriska ah oo ehelkaana inaan shartannada ka qabanno saasaan ayadana ballan qaadnay ayagana waxaan jecelnaha walaalahana shartooda inay naga qabtaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismi illahi raxmaan iraxiim allahuma salli calaa muxamedin wacalaa aali muxamedin wasalim ilaahay baa mahad iskale oo nabadgelyada iyo barwaaqada iyo caafimaadka iyo nabadgelyadana siiyey ilaahay baan ugu mahad celihaynaa ilaahay baa mahadcelintaas iskale waxaan kaloo mahad celinaynaa walaayada islaamiga oo xarakatu shabaab mujaahidiin oo meesha gogosha dhigtay meeshaasoo ah ximcadde oo beelaha habaraji dalka ay degaan ka mid ah ayaa maamulka iyo beesha habaraji shiri yaroo muxaadara iyo nidaamyo kale laga lahay baa ka dhacay meeshaas waa lagu ijaabaystay waa laysku soo dhoweeyey waxaa la fadhiyey toddoba maalmood muddo dhan oo inay asbuuc tahay ay hadda ku xaqiiqaysan tahay si nabadgelye leh oo aan dhibaata ka dhicin oo nidaamkii la rabay laga gaarayaa markaas hadda lagu kala tegey intaasaa hadda meesha ka jirta waxaan rabnaa dadka kaleo islaamka ah oo beelaha hoona dhegaysa doonaahu inay haddee nabadgelyada iyo kitaabka ilaahay iyo ay wax ka soo dhoweeyaan waxna ka qaataan intaasaan u sheegaynaa dadka deriska ah oo walaalahaa nabadgelyada iyo barwaaqada iyo nimcooyinka ilaahay la siiyey lagu shukriyo kutubka ilaahay la qaato dhibaatooyinka carrada ka jira lagu xalliyo in la dhimaha la ogaado intaasaan annaguna hadda ka shaqaynay dadka deriska iyo dadka islaamka oo hadalka nagu gaaraan aan u sheegi doonaa intaasaan ku soo dhoweyhaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
sidoo kale munaasabadda waxaa ka hadlay weliga wilaayada islaamiga galguduud sheekh cabdulaahi abu khaalib bismillahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacd awalan allah subxaana wa tacaala ayaa mahad u celinaynaa allihii na abuuray naga dhigay dad muslimiin ah mahadda allah subxaana wa tacaala kadib walaalaha iyo odayaasha iyo waxgaradka beesha habreji oo runtii kulankan iyo dowladan ee deegaankan ximcadda ka qaatay maalmahan joogay ayagoo dad tiro badan ah ti ee aad iyo aad baa ugu faraxnay intaasina dadka muslimiinta ah sidooda diintooda mar walba way u baahan yihiin inay ka helaan macluumaad ama maaragtay qof oo maaragtay wax garanayay oo culmo ahaa oo markaa ay u naqoto midaasi maaragtay xasuusin ama qof oo masalada markaasi ku cusubo oo marka ka faa'iidaysto ha noqdo oo runtii dadka muslimiinta ah diintooda waxay kusoo gaartay isgaarsiin iyo isu sheegada ay kusoo gaartay marka maalmahan in muddadaas dowladaas socotay insha allahu tacaala raggii gacanta ku hayay oo waday ka khaadimayay maaragtay iyo odayaashii jazaahum allahu khayran aan leenahay intaas kadibna kolle guud ahaan dadka muslimiinta mar walba oo masaalixdooda waa iska mid oo iska dan waaya adduun iyo aakharaba adduunkan waxaa loo joogaa in loo shaqaysto aakhare in loo shaqaysto aakhare in loo shaqaysto nafteeda waxay u baahan tahay in la isu kaalmaysto wa tacaawanuu cala albiri wataqwa ayaa la leeyahay subxaana wa tacaala kheerka waa laisku kaalmaystaa wanaagga macruufka waa laisu kaalmaystaa intaasina marka waxaa laga gaari karaa maaragtay camal wanaagsan iyo khayraad fara badana laga helaa marka dadka muslimiinta ah oo runtii guud ahaanba sidaasa laga rabaa taasna markan waa faa'iido aad iyo aad u weyn in maaragtay jeehooyin badan iyo iskagu yimaadeen ay si gaara maaragtay ay u sheekaysteen qadaayaadka kale oo maaragtay laga laga hadlayna waa xagga maaragtay daris wanaagga in lagu dadaalo waxyaalihii markaas maaragtay oo cid walba markaas dhibaayo ama sheegan karto cid kale ka sheegan karto in la haliyo oo qodobo badan aa la isla soo qaaday oo kulan wuxuu ahaa maaragtay dhanna dowra iyo duruusna qaadanayay dhanna maaragtay si gaara maaragtay arrimo gaara looga hadlaayay deegaan ku saabsan dad ka saabsan nabadgelyada ku saabsanna laga hadlaayay arrimahaas kale laga hadlayo waxaa kamid ah xagga waxbarashadoo kale marka intaasba ilaahay ba subxaana wa tacaala ka mahadsan uma maaragtay dadkii gacanta ku hayay hooshaasi oo daadihinayeen jazaahum allahu kheyran leenahay marka guud ahaan waxaan isku ognahay runtii shareecada allah iyo kitaabka ilaahay inaan maaragtay wada qabsano oo maaragtay danteenin meeshay ku jirtaa inaan ku dadaalno oo maaragtay guud ahaan beesha afraaddeeda kala gedisan dhallinyaradeeda odayaasheeda gabdhaheeda runtii odayaashana mas-uulka ah culamadana mas-uulka ah in maaragtay dacwada inay gaarto oo dowraadkana la badiyo dowraadka maaragtay dad baa loo qabtay hadda dad kale nin ay u baahan yihiin oo deegaanka degan ama beesha hawareeji ka mid ah oo maaragtay gobolka ku nool waa badan yihiin insha allahu walaayadan waxay diyaar u tahay wixii garaba iyo maaragtay tacaawuna inay ku dadaasho in markaa dadkaasi dacwad iyo diintii nin walba inuu maaragtay wixii oo waajibaadkiisa ah alla subxaana wa tacaala ka rabo oo saaray in maaragtay uu yaqaano fiqigeeda iyo cilmigeeda inuu haayo la rabaa marka taasna waxay ka gaari kartaa dadka maaragtay in maaragtay loo sheego ayay u baahan yihiin marka guud ahaan marka insha allahu tacaala kulankan ilaahay nooga dhigo kulun maaragtay wixii aan iska gaarnay oo wixii aan ka ballannay dhammaantooda si looga talagalay ay u fulaan dhinac walbaba qof walba mas-uuliyaddii qaadatay insha allahu ilaahay u fududeeyo marka insha allahu kheyr badan allah ka rajaynayna subxaana wa tacaala wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakatu intaa ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaya barnaamijka dhuuxa waraysyada oo qodobo kala duwan aydan ku maqasheen intaanu barnaamijkan lamid dib ugu kulmayno assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي